Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo ku mid ah magaalooyinka dalka ee kaga waday munaasabadda xuska aas-aaskii dalada dhalinyarada Soomaaliyeed Waalibanaha qabanqaabinaya wasaaradda dhalinyaradii ciyaaro koonfur galbeed Soomaaliya. Xogayaha guud ee ururka dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Jibriil yaa tilmaamay dhalinyaro koonfur galbeed ahaan niyoonka dhikanta maalin weyn oo codsho diirsii koran ah madaxda dalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed.
marka saytuun soomaaliya waaye maalamo oo meelaraha shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan maskantiyo la koray gumaysi waliba ninka dhiganta marka uniyo meelaraha ummadda soomaaliyeed baa ninka dhiganta maalin taariikh ah in dhalinyarada soomaaliyeed iyo in dhalinyarada meelaraha gub ah oo meelaraha wadansho meelaraha geedka diyaariyan inta meelaraha la kuusa oo meelaraha dadka oo meelaraha wadansho ka duulinayo meelaraha isku horeeyaan wali ninka maalin dad kasta oo meelaraha adduunyada ku noolaan maalin ninka duwan maalan meelaraas intii la husno meelaraas la weynaanninka mudanta taasa wali insha allah rajeeyi doona geeka wali marka ninka dhiganta geeka inti fariintana nagata dhalinyarada wali doorki lahayn dowladnimada soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda koonfur galbeed wali ninka dhiganta geeka maalan oo ninka nin mid hayna maalan haroogni koonfur galbeed maalan meelaraay intii una fariintaana deerta dowladda koonfur galbeed maalan intii una fariintaana deerta guddoomiyaal gobolada maalan intii una fariintaana guddoomiyaal degmooyinka intii fariintaana deerta dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada koonfur galbeed inta meelaraay dowladnimada iyo meelaraay in meelaraay wadanshayo ha geliyaan meelaraay maalgelin oo nafsadii oo geliyaan waqtigaan iyo maskantaan iyo juhdigaana geliyin dhalinyarada soomaaliyeed meel kasii rogaan walilaa hambaliyo gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeedna hambaliyolaa cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa sheegay in muhiimadda iyo sii doonaan ah dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyadoona korlan qaada doona doorka hogaamineed iyo shaqan abuurika dhalinyarada
dhalinyarada reer koonfur galbeed runtii waa ammaanayaa ammaanay mudan yihiin qofka bini aadanka wixii tabartiisa iyo garashadiisa ah iyuu dadaalaa waxaan ogahay waan wakhti badan geliyey afartii sano iyo bilihii la jiray waa koonfur galbeed joogay dhalinyarada reer koonfur galbeed wakhti badan yaan gelinay waa aragnay waa barannay waa la shaqaynay fursado siyaasadeeda la siiyey fursado shaqaalaa la siiyey fursado ciidan baa la siiyey intaba runtii waxaa la dhihi karaa intii dhalinyaro laga helay waa ahaayeen waxay u baahnaayeen in dhiirigelin iyo dabagal iyo isla xisaabtan dadaal iyay ka tahay si ay fursado kale ku helaan marka waana heli doonaa laakiin dadaalka fursadaha lagu helaayo xumaan ma ahane waa wanaag baa fursad lagu helaa qofka bini aadankaa wixii markii lagu arkay wanaagga ahaa yaa lagu qiimeeyaa maane xumaan laguma qiimeeyo marka ayadana waa dhiiro gelinaynaa runtii maanta maalin ay kaga habboon tahay in dhallinyarada soomaaliyeed lala hadlo ma jirto munaasabadahaan isku soo toosay dartooda